Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti waxaan dhegeystayaal qodobada warka idinkuga hayno waxaa kamid ah gudoomiyaha baarlamaanka oo baaqu diray wasaaradda waxbarashada ee dalka ilaa saddex qof oo ku dhimatay ismaamulka karinyaaga iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku dhawaaqay in wejiga labaad ee howlgalka al-shabaab ka dhan oo si rasmi ah u bilowday subax wanaagsana dhegeystayaal intaas waa qaar kamid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa axad lixda bisha deedaad labada kun iyo labaatan iyo saddex qodobadaas iyo kuwo kale faahfaahsan kusoo dhawaada gudoomiyaha golaha qaran ee dejinta dalka masuutan gula ayaa wasaaradda waxbarashada ee dalka kula teliyey in ay maadooyinka lagu barto jaamacadaha kusoo kordhiso caluunta arrimaha deegaanka tani ayuu sheegay in ay kaalin ka qaadan karto la tacaalidda saameynta ba-aan ee isbedelada cimilada ku yimaada watangula ayaa waxa uu xusay in jaamacadaha ay muhiimad u leeyihiin ololaha ka dhanka isbedelka cimilada wuxuu intaas ku daray in loo baahan yahay in xarumaha sare ee tacliinta lagu taageero in ay sameeyaan cilmi baaris iyo halabuur looga gaashaamanayo saameynta isbedelada cimilada sidoo kale waxa uu soo jeediyey in la tixgeliyo baaqii madaxweynaha wadanka william ruuto ee ahaa in lagu dadaalo muddo toban sano gudahooda ah beeritaanka ilaa shan iyo toban bilyan oo geedaah gudoomiyaha baarlamaanka dalka ayaa baaqan u diray waxa uu diray xili uu marti sharaf ka ahaa xafiladii saddex iyo labaatanaad ee ay ku qalinjibiyeen ardayda jaamacadda mounti kenya bulshada soomaalidu ay kamid tahay ee ku nool ismaamulka mombaaso ayaa barasaafka ismaamulkaasi bogaadiyey maxamed cabdi bootaan ayaa dhammaystiraya
kulankani lagu bogaadinayo barasaabka ismaamul goboleedka mombasa cabdi samed sharif naasir ayaa waxaa soo qabanqaabiyey qowmiyadda kusheedka iyo soomaalida ee ku nool magaaladani mombasa waxaana lagu bogaadinayey markaasi xilalka uu siiyey barasaabka mombasa soomaalida iyo weliba kusheedka ku nool magaaladani mombasa ujeedka ugu weyna kulankan ayaa waxuu ahaa mahadcelin kadib markii uu barasaabka ismaamul goboleedka mombaasa wasiir iyo weliba sidoo kale laba agaasimo waaxid uu ka siiyey ismaamul goboleedka mombaasa qowmiyadda soomaalida iyo weliba sidoo kale kushaydka maxamed ibraahim abolo oo ka mid hogaanka soomaalida ee ismaamul goboleedka mombaasa ayaa si gaara wuxuu ugu mahadceliyey barasaabka mombaasa cabdisame shariif naasir marka jagac culus ayuu gobanarka na siiyey marka laazim inaan dhahana gabanaag u yeerno aan dhahana waad mahadsan tahay awalan waxay tusinaysaa dadka magaalada degan inaan dadka la mid nahay dadka magaalada degan aan marti nahayn saad ma isku heshiinay marti ma nihin number two walaalkeen cabdiraxmaan anse fresh waxaa laga soo doortay old town soomaalinimo looma firinin nin marti looma firinin waa nin dhallinyaro shaqadiisa karaaye saasay walaalaheen swaaxiliga ay maaragtay ayagana u doorteen marka maanta waxaan u jeclaan lahayn inaan ayaga naftigoodii walaalaheen oldtown odayaasha oldtown naftigeeda inaan meesha ka muuqdaan laakiin farriintaas waxaan u dhibaynaa gobanarkaan u dhibaynaa maadaama uu m p ka ahayo meeshan aan dhahno waad mahadsan tihiin ood walaalkeenna cabdiraxmaan aada noo soo xulasheen
kama Kushite community pia tunataka kupongeza sana na kuambia na kuambia kwamba kama Kushite community tutafanya kazi na wewe. Sisi ni state officers, tunatumikia Mombasa county nzima.
Bana Governor, as you can see, the hall today is full. And everybody who is seated here, Bana Governor, each one of us comes from the Kushite community.
ya kwamba kina Mohamed Osman sio mbili. Tunashukuru sana na tunatarajia zaidi kama Kushite community. Tunasema kwamba shukran pia our MPs Mwanamachele Msabadi kwa kuzingatia kwamba na kumpa nguvu wa kuchaguliwa hawa vijana wetu pia tunasema shukran sana pia.
kulankan oo sidoo kale ay goob joogayaal ay ka ahaayeen xildhibaanka deegaanka mvita maxamed suudi machele xildhibaanka deegaanka jomfu baadi taalibe iyo weliba sidoo kale hogaamiyaal kale oo ka socday ismaamul goboleedka mombasa ayaa carabka waxay ku adkeeyeen sida ay markaasi ugu faraxsan yihiin bulshada soomaalida kulankan ay soo qaban qaabiyeen
waa asalaamu calaykum waa anigoo ismaaciil oo maanta soo soo gaaray xafladda oo mahadcelinta een, eh, kushite communitieska maaragtay laga eh, laga- halkan laga qaaday dee Somal- Somali community oo isu imaaday marka aad baan u mahadinay governorka governorka oo noo imaaday een, maanta noo- nasoo nasoo booqday Mombasa I mean eh, Ko- Kushite community marka we appreciate very much oo nala siiyey eh, jaga oo maaragtay wasiir ah laba ah iyo maaragtay jagayaal kale oo countiga marka waa xaflad oo mahadcelinta Somali community ay soo dhaweysay governor een, eh, Sharif Nasir een, eh, saas iyo maaragtay farxad badan aa ka dhacday maanta halkan soomaali ahaanaan u imaanay maanta waan ku faraxnay saas n- nafaaska meesha nagu sii alxamdulilah mombasa county nafaas badanaa nagu sii alxamdulilah sida kumu- eh, kushayd community
maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaalada mombasa dadka ku nool tuulada mwangea ee ka tirsan ismaamulka kalifi ayaa walaac ka muujiyey kiisaska sii kordhaya ee weerarada xayawaanka gaar ahaan maroodiga ee deegaankaasi ka jira dadka deegaanka ayaa sheegay in maroodiga uu beerahooda baabiiyey islamarkaana dalagii halkaasi ay ka beeranayeen dhibaato gaarsiiyey wuxuu intaas ay ku dareen in haatan ay soo wajahday dhibaato dhaqaale dadweynaha ayaa tilmaamay in dagaal waa dadaalkii ay doonayeen ee waaxda adeega duurjoogta ee k w s inay arinkan wax kaga qabato uusan muuqan waxay sidoo kale sheegeen in ee, dowladda ismaamulkaasi aysan wax ka xalin ama weli aysan xalin arinka taagan na shida yetu ni ndovu. Umepata mahindi, mahindi ikamalizwa ni ndovu. Sasa unafukuza ndovu, hauendi saa kumi na moja zioni, manatoka saa kenda za usubuhi na unateseka na kufukuza ndovu hawendi, unapiga madaba na nduru hawawezi kuenda, na sisi kuna shida, hata wanaweza kuingia nyumbani, wanaanza kuharibu. Kuna migomba, pozo, kunde, muhama umepanda na yote imeisha, sisi haujui ufanye nini, na ukipeleka malalamishi kwa chefu wetu, anasema ndovu makila mahali na hakuna msaada wowote. Hakuna chakula, sisi sasa hii hufanyeje? Hakuna chakula na mameua watu sehemu ya Vitengeni, kumeua ma- m- mzee mmoja na ule ndovu, wanafukuza ndovu wakaanza kumuua. Hata saa hii matanga inaendelea na sehemu za mlimo wa ndege manaua au ndovu manauma wameuma watoto watatu na wazee wawili. Hata usiku wa leo umechesa uko na usingizi, hauwezi kulala kwa sababu ya ndovu, na unataka kulipwa na ndovu mafukuzwe maende kabisa kabisa, maanake sisi hakuna msaada wowote. Serikali yetu unaongea na kauona msaada wowote. Ah, ile shamba nimeanza ku tu- watoto wangu wanaanza kufanya kazi na kusema nataka pesa unaanza kulima na majongoo na mbegu kununua kile chochote imenunua, na hata kuna mbegu ya mahindi, mbegu ya mikunde, mbegu ya pojo, migomba nimenunulwa na watoto wangu. Saa hii saa zote kupiga simu ili nipate msaada, saa hii hakuna chakula. Saa hii nimebaki na kupiga simu saa zote, sina cha kufanya kabisa, na manaua watu, wanaingia majumbani, wandovu ay, karibu kumi na watano lakini manangia kidogo kidogo, watano mangie, watano mangie saa zote. Ndo shida ya huku kwa Dadu Mwangea, tunatatizika na ndovu, hatulali, mahindi yetu yanaisha na ndovu. Tukapeleka malalamishi kwa hesabu chifu, akasema tujaze fomu tupeleke Ganda, tupeleke Gede. Huko Gede kwenda ni pesa, hakuna pesa. Tumepata chakula kikaisha na ndovu, sahi hakuna chakula hata cha watoto wetu. Tunalala na njaa, tukishinda na njaa.
waxaa lagu soo waramayaa in saddex qof ay ku dhinteen degmada lagu magacaabo kimuri oo ka tirsan ismaamulka kirinyaga ee gobolka bartamaha dalka kadib markii ay soo duntay goob ma- laga soo saaro dhagxaanta wararka ayaa intaas ku daraya in qof afraad uu si dirqi ah dhacdadaasi kaga badbaaday waxaa dhacdadan iyo khasaaraha ka dhashayba xaqiijiyey taliyaha booliiska ee deegaanka mweye james matua waxaa taliyaha uu xusay in meydadka saddexda qof la geeyey goobta meydadka la dhigo ee isbitaalka magaalada krigoya halka ay dhanka kala socdaan baaritaanada lagu xaqiijinayo sababta keentay in goobtaasi ay soo dunto
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ku dhawaaqay in uu si rasmi a u bilowday wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab ee looga xoreynayo deegaanada soomaaliya sidaasi darteed waxa uu ra-iisul wasaaruhu ku booriyey dhammaan qeybaha kala duwan ee dadka soomaaliyeed inay ka qeyb noqdaan dagaalkaasi oo hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sheegay inuu rajeynayo in muddo gaaban lagu soo afjari doono xubnaha al-shabaab ee weli ku harsan deegaanada galmudug iyo hirshabeelle si loogu gudbo deegaanada koonfur galbeed iyo jubbaland maanta dalkeenna waxaa si rasmi ah uga bilowday fayskii labaad ee lagu xoreynayay dalka waxaa si rasmi u bilowday dadka soomaaliyeed inay aad idiin maqlaan baan rabaa dalku dagaal buu ku jiraa fays one waa ogeyn guulo waaweyn baa la gaadhay fays two maantuu bilowday waxaan rabaa marka in loo diyaargaroobo meel kastoo dadkeennu joogo in dagaalkaas loo diyaargaroobo dagaalkaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa hogaaminaya wuxuuna baanta joogaa galmudug waxaana rajaynaynaa ilaah idankiis in muddo kooban deegaanadaas lagaga soo afjari doono cadowga ku haray si dowladdu ay ugu sii jeedsato jubbaland iyo south west haddii la yidhaahdo oo ayagana looga xoreeyo cadowga waxaan rabnaa in dhammaan shacabka oo ay ugu horeeyaan dadka maanta meesha fadhiya ee sharafta leh inaysan dagaalka dhexdhexaad ka noqon in aysan dagaalka u marayn dagaal ka dhexeeya xukuumadda iyo khawaarijta ka dhexeeya inaysan u qaadan dagaalkani waa dagaal jiritaanka laysku haysto in soomaaliya jirto iyo inaysan jirin ayaa laysku haystaa in soomaaliya diinteedu jirto iyo inaysan jirin ooy inxiraaf diinta ku dhaco ayaa laysku haystaa waxaa laysku haystaa in dalkan soomaaliyeed ugu dambaysta soomaali lagala wareego oo uu noqdo meel jangal oo qaabaad oon cidna joogin oo bahalla ka taliyaan kadibna ay adduunyadu ay dhahdo meeshaan amniganagay khatar ku tahay oo deedna dadka soomaaliyeed lagala wareega dalkooda iyo inay dadka soomaaliyeed dalkooda u tashadaan ayaa laysku hayaa waxaa laysku hayaa inay dadka soomaaliyeed xor ahaadaan oo diintooda xor ahaadaan oo ilaahay si xora u caabudaan oo ay si xora u ganacsadaan oo ay si xora u socdaan oo si xora wax u bartaan iyo inaysan u baran ee ay noqdaan dad ku nool cabsi iyo dulli iyo ihaano ku nool inay noqdaan laysku hayo dagaalka noocaasi marka waa dagaal adiga ku khuseeya ubadkaaga khuseeya mustaqbalkiina khuseeya waaye maadaamu sidaa yahay marka dagaalkaas in loo kala haraayay waa nasiib darro waxaa intaa ka sii daran dagaalkani waa dagaal si fiican looga baaraan degay nooca wey waa dagaal aan ahayn dagaal qabiil ma aha dagaal kooxeed ma aha dagaalkani waa dagaal xaq ah oo lagula diriraayo khawaarij aniguna maana dhihine saddex boqol iyo konton sheekh oo caalim soomaaliyeed oo isku timid ayaa fatwadaas fatwootay ayaga ayaa sheegay inay khawaarij yihiin sidaa darteed waa dagaal khawaarij lagula jiro khawaarij waxay yihiinna waxayla tahay inaad taqaanaan oo ay ka daran yihiin gaalada xarbiyiinta inay ka daran yihiin oo nabiga calayhi salatu wasalaam uu sheegay tuuba liman qatalahum aw qataluuh waxaa nasiib le qofkii ama ay dilaan ama dila ayo labadaba labadaba ay tahay khatar ku ah ummadda iyo jiritaankeeda sidaa darteed waxaan leeyahay mar kale dadka soomaaliyeed meel kastoy joogaan waxaa laga rabaa inay dagaalkaas si xoog looga qayb qaataan qofkii naftiisa kaga qayb qaadan kara inuu kaga qayb qaato maalka in lagaga qayb qaato haddaydaan wax kale kaga qayb qaadanaynin dadkan dhallinyarada faraha badan ee halkan fadhiya iyo intaa na fiirsanaysa ama na dhegaysanaysa waxaa laga rabaa inay kelimada kaga qayb qaataan at least maalin walba boostiyo aan micno lahayn haddaad dhigi lahayd hashtaag samee shabaab had shabaxatal ku qoro qayb bay noqonaysaa muhiim ah oo jihaadka ka mid a oo aad ka qayb qaadatay noqonaysa ugu dambeyntiina taliyayaasha ciidamada milatariga ee dalka naija ayaa waxa ay saraakiisha milatariga gaarka ee ruushka ee wenga ay weydiisteen in ay garab istaagu muujiyaan tani ayaa imaneysa iyadoo ay gebagabo tahay muddadii xubnaha jaaliyadda dhaqaale ee wadamada galbeedka africa ekowas ay u qabteen milatariga niger in ay talada dib ugu celiyaan madaxweynihii dalkaasi ee afgembiga ku sameeyeen maxamed baasuum ekowas ayaa waxay wacad ku martay in haddii aynan ciidamada baaqan tixgelinin la gudagelayo tallaabo adag oo looga falcelinayo inqilaabka dalkaasi saameeyey